waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo dhammaan muwaadiniinta koonfur galbeed in doorashadan lagu maamuli doono si daahfuran oo daacad ah oo aydoon cidna marataa alla ka soko cidna ayna ka acsanaynin in faragelin aan lagu samaynin qof madaxasoo faragashan kara inuusan jirin loo madax banneeyo beelaha kuraastaasi loo tartamayo musharaxiintana waxaan kusoo dhaweynayna inay kulli wada yimaadaan dimuqraadiyada ay ay oo aan